inahu cilatun bmacnaa kaa mansuusu calayhigii weeye cilatun cillo waayahay fi lcayni alatii wujida fiiha cayntii lagaba helay wasfigan cillo waa ku yahay sabe maala hadii laydhaha xarimat اlkhamru ama xaramtu اlkhamra nasba uu ku yimaado lishidati اlmudriba shidada mudribada cayntii laga helay khamraday hayd ciladii xukunkaa waa yahay oo waa tan la cadeeyey oo dee inay ciladu taa tahay la sheegay iyada ayuu cilo waa u yahay caynta mansuusada duuna hayriha laakiin waxyaalihii kale ee aan khamro ahayne ama dee casiirkaa cinaba ahayne shidadaasi ay kuma sugnayd cilo uma aha ciladii xukunka maaha kuwa iyagu taa yidhi ee cilada waxay ku kooban tahay un maxalkeedii huwa waxa weeye qowlka aan mataa aan u daliishanaynaa aan korkiisa aan u xujaysana qowlkiisa ku rabeynaa anahu idaa lam tafsir haddaanay noqon ciladii cilatan fii kayriha waa cayntii mansuusada ahayd wixii aan ahayn maye laga helay cillo aanay taas kuma noqon oonay halkaasna cillo ahayn ilaa binasi nas la cadeeyo un mooye caleyha iyada naski uu kuga yimaado mooye oo wixii nas uu ku yimi unbaa cillo ay u tahay laakiin meelihii kale iyo maxaalaltii kale ee lagaba helayo cillo ma haddii laba yidhaa saqada nadar walijtihaad dee meesha ijtihaadba ma jireen wuxun baa la sugi lahaa nas ama ijmaacaasun baan sugilayn kol haddaynaan taahayna dee waa tan oo wax kaloon ku ijtihaadno ijtihaadka waa ciladan aan halkii hore ka helay halkana kaba helayno ee keenaysa tacdiyadii taas baa ijtihaadka kaba imanaya nadarkii ma helayna mise kama helayno isku mid ma yihin halkan wax qaadixa waxaan ma jira waxaan ku kala farqinaynaa ma jira waa umuuraha badan ee cilada bal maalan iyada lasoo baxeedii iyo ama bal maalan ma ciladii iyo waxyaalihii dee iyada iyo faraca isu eegeen iyo umuuraha badan ee kuba xidhan umuurahaasoo dhambeeba meeshay kaba bixi lahaayeenoo waa dhici lahaaba waxaa la sugi laha naskaasoo nadariga ijtihaad unbaaba meesha nadarkiiyo ijtihaadku meeshay kaba bixi lahayen way dhici lahayen lannahu idaa nus haddii la caddeeyo calaa annahu cilatun fiiha inay cillo masaladan ama cayntan tahay iyo wa fii kayriha meelaha kalena nas la sugo laydhaa meelaha kale ka heshaana cilay tahay intaas in naskaasna la helo ay meesha timaado istiqnayna waan ka aftoomi lahaynoo binasi naskaa aan haysano ayaan can idalabi walijtihaad dalabkii iyo ijtihaadkii kaba ka aftoomi lahayn bal markaa xaasilka hadalku waxaa noqonaya uun cilada markaa ay mansuusada tahay waxa weeyaan maxalkii iyo cayntii ay u timina ciladeedii weeye kol haddii ciladii la caddeeyana uma baahnin amar labaad iyo in nas labaadoon heloo ah wixii meelkaas meelaha cilada ah haddaa meelo kale ka heshaana waa la xukum eh caddayntan waa ciladii xukumka la caddeeyey ayaa ka dhigan fasaxaas laysu fasaxay in meelihii kale cilada laga helayana xukumkan loo gudbiyo looga qiyaas qaato oo markaa waxay tahay meeshii aynu mansuus naska uu ku yimi cilay u tahay meelaha kale ee la midkae iyadii aan ka helayna cilun bay u noqonaysaa kol haddii ciladu taa mansuusada ay tahay bal xaasilkii kalaamkiisu intaa weeya faslo waa mal mustabadatu cilada lala soo baxay cilada mansuusadii waa taa naska uu ku yimi cilada mansuusadii mustanbadadii waa tan nas ku yimi ma jiro xukumkii baan haynaa asalkii waan haynaa xukumkiisii baan haynaa bal laakiin xukumkana ee waa xukumka aan leenahay ciluu kolley leeyahay oo waa mucallal laakiin ciladii xukumkaasi lahaa wax nasoo ku yimi ma jirto bal misaal ahaan acyaantaan marar badanna uu sheekhu inoo soo qaatay inaguna aan soo qaadanee ribadu ay kaba timaado haddaan xindadii iyo shaciirkiiyo taa eegno ee naskii wuxuu ku yimi xadiidkii cubaade iyo kayrkiiba waxyaalaha caynkaasa haddii iyaga dhexdooda laysku ibinayo waa noocan ay muqaayadada yidhaahaan markan beecaca ay ka hadlayaanoo waa wixii oo laysku bedelo laysdhaafsaday muqaayado ka cabiraan dee markuu beecu taa yahay muqaayado haddaba noocaasoo kale marka uu yahay rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee waa kan yidhi mithlan bimithrin yadda biyad waa in laisleekaysiiyo lana kala qaato bal markaa meeshii maxaa inoo yaalla kuwa nasku kuba yimi un aan eegno xindadii shaciirkii timirtii midhaxdii taas iyo dee asmaantiina way la socotay dahabkii iyo fidadii lixdaas bay ahaayeene haddii la kala iibsanayo oo iyaga un waxaa saman iyo musamantiba ay iyagii unu noqdeen dee laba arrimood baa la wada eegaayo oo ah taxriimu tafaadul horta ma banaana weliba taqaabudna waa shardi xukunkii waana aragnaa oo inaanay banaanayn in iyadoo labadan shay ee isku midkaa laisku iibinaya la kala badiyo meeshiina in dee lagu kala qaata ay laasim noqonayso haddii kale beecaasi beec ansaxaya maha beec faasida waa beec dee bal matalan ribadii ribal fadli ay kaba imanayso bal markay taa tahay naskii waa ku yimi laakiin maxaa ciladan keenay oo dee intan acyaantan rasuulka ilaahay magacaabay ee xukumkanna uu siiyey ee xukumkan bal matalan leh maxay ciladan ay in laysku iib marka laysku iibinayo inaan la kala badin karin ciladeedu ay tahay taas ina waxna soo ku yimi ma jirto cilada markaa laakiin meesha jirta waa cilo mustanbado ah culimadii awsaaftii waxaanay lahaayeen bay xasriyeen tatabuceen marka ciladii oon masku iman daraaddeed ijtihaadaadkoodii iyo nadarkoodiina waaba iskhilaafay oo dee nin kasta oo mujtahida ama aimadu aqwaashii ay halkan lahaayeen ee bal fariiq kastoo qowl kuba tegay waa wixii u arkay wasfiga aan dee meesha munaasabana xukumkiina u munaasibka aan xukumkan u tiirin karneen cillo ugaba dhigi karnaa inuu kaayihi barhkood markaa waa ducmi inuu waxani madcuum yahay bay yidhaaheen kuwa quudka mudakharka waa kuwa yidhi kuwa waxani inuu makiir yahay waxa miis la miisoo saaci galaanki iyo dheglaydiyo wixii lagu miisay inuu yahay taas bay yidhaaheen marka nooca caynkaasa ayaa mustanbado ah culimadii baa kala soo baxaya shaygii awsaaftiisii wasfi ay yidhaahaan wasfigan baa u munaasibana xukumka wasfigan baana ciladii ah marka taas nas ku yimi ma jirto waa istinbaad waa waxaa ijtihaadna kuba imanayo oo dee wax sahlad maaha lasoo baxan iyo taasi waa marka baxanu leeyahy tan markii hore xurimat alkhamru lishiddati lmudrimati wuxuuna yidhi bal haddii ay dhacdo weeye laakiin imakayto fahuwa ka shidati filkhamri shiddadii khamradaba weeyaan kuba sugnayd fa inahaa curifat bilistinbaad istinbaad baa lagu ogaaday oo weliba istinbaadkan dee lamid maha istinbaadkii shaciirka iyo taasoo wataala iskuba khilkhilaafeen kaasi wuxuu leeyahay ilahay inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijs min camal shaytaani fajtanibuhu markiina yidhi horta de waa shaygaa xaaraamta khamradna waa xaaraam laakiin maxaa xaaraamnimad ka keenay ine waxaani waxma casirnimadan uu cinab casirkiiba iyo haddii aan taa kuba koobna ayaa keentay ma waxanaa keenay ma waxanaa keenay waxaa meesha xukumkan una munaasibka me ciladan u munaasibkaana xukumkii meeshana raadka kule xukumkee markay jirto saynu soo marayna xukumkii jirayo marka la waayena xukumkii la waayo waa shiddadan ama iskaarkan weeye inuu yahay wax lagu sakhraamayo ee caqligii bedelaya uu yahay taasoo kale waa cilo mustanbado ah fa inaha curifat bilistinbaad fa hada yajuusu an yakuuna cilatan marka kan waxaa banaan inuu noqdo cilo oo ujeedo dee cilo waa yahaye cilo aynu haysanaynu wadano meel kastaynu kaba helayba xukumkan imika aan haysanee khamradii aan markaa siino oynu taa ku haleeshoono inuu noqdaa waa banaan tahay wa min annaasi man qaal oo ujeedadu markaan idhaahno ciladu waa lala soo bixi karaa ijtihaad baa lagu sugi karaa wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qaala ku yidhi laa yajuusu inay ma banaana an takuuna alcilatu ciladu inay noqoto ilaa maa yahbutu binasi aw ijmac wax nas ku sugnaada ama ijmac wey waa taa hore mansuuca ama ijmac ku sugnaada oo dee cilooyin ijmac ahaan inoogu sugnaaday waa jiraan bal maalan ilmaha yar xoolihiisa in loo haylinayo wilaayadaas oo kale de waxa weeyaan waa xukum jiro oo kale culimadna waxay ku ijmacsan yihiin waxaa keenaya tan inay sikarkan yaridan tahay oo kale bal maalan walaalkii shaqiiq ahaa ee ruuxan dhintay isku aabiyo hooyada ahayn kan xagga aabba inuu ka horeynayo oo kale kolley malaa waa wax guud oo isku waafaqsanyiin ciladiina imtizaaju nasabeyn meeshii laba nasab bay wada wadaagsaneen halka kani mid keliya ay wadaagsadeen oo ciladii bal markaa umuuraha caynkaasa wixii ijmac ku sugnaaday ama nas ku sugnaaday un mooyaane wax lala soo baxo oo iyadoo nasna aanu inoogu sugnaano ijmaacna aynu awsaafta shaygano nintan tatabucno aan xasrino aan idhaahno wasfigan baa saalix lilciliya waayo isagaa xukumkii u munaasiba iyada taasoynu halka cillo aan kaba dhigno marka dambena wixii kale aan uga sii qiyaas qaadano mee taasi ma imanayso ee waa nas ama ijmac wixii inoogu sugnaaday wahada khaa wuxuu leeyay kaasi waa qowl khaa ah lima ruwiya maxaa u daliila lima ruwiya wixii lasoo naqliye la wariyey kolle cibaaradanuu isticmaalana horen usoo marmarnay walow xadiidkan sanadkiisa isaga maqal ku sugan yahay oo dee bal matalan ciddii aan xoogeyn xadiidkan sanadkiisa maqalka ku sugan uba daciifisay waa hadal laakiin u munaasiba lima ruwiyadu can inabiyi sala allahu calayh wasalam annahu qaala limucaadi nin ku yihi radia allahu canhu bima taxkumu maxaad wax ku xukumaysaa qaala bikitaab illahi tacaala qaala fain lam tajid haddaanad helin oo kitaabka ilaahay aanad kaba helin wixii kugu yimi oo kitaabka ilaahay aad ka weydo seebaa maxaad wax ku xukumi qaala bisunati rasuuli llaahi sala allahu calayh wasalam sunnihii rasuulka qaala wuxu uhi in lam tajid haddaanad helin oo sunnihiina aanad kaba helin maxaad wax ku xukumi qaala ajtahidu ra'yi ra'yigaygaan ku ijtihaadayaa oo wuxuu leeyahy waa halkanba inaan nas iyo ijmaacun wixii inoogu sugnaaday uun arinku aanu ku koobnaanahayn oo haddii iyagun ay kuba kooban tahay ijtihaadkani ma yimaadeenba ajtahidu ra'yi ra'yiguna maaha waa inuu dee kuwa wixii u nadiirka ahaa iyo wixii ay wax wadaagsadeen iyo uu haleeshiiyo oo calaa dawi kitaabi wasunna uu ku ijtihaadiye maaha inuu sanay ila tahay iyo hawadiisiiyo waxaan daabinba lahayn iyo meel loola laabmo ijtihaadku inuu noqonayo maaha bal xadiidkana waa xagga hoosuu inoogaba dhigtay ciddii warisayna waa sheegay waana kan imaka tirmidi inooga soo noqinaya u leeyahay isnaadkiisu agtayda mutasil kuma aha waayo xaaris ibnu camri ninkaa la yidhaah ayaa maxaa kuba sugnayd can unaasin min ahli ximsa kolley dee itisaal la-aantana wuxuu uga wadaa ibhaam baa jira waa dad reer ximse ka mida ciddi ma magacowna magaalada ximse la yidhaah dad kaba mid aha ayaan kaba maqlay oo laakiin muxuu yihi min asxaabi mucaadi bni jabalin mucaadi bni jabal xertiisii ah waanay magacownayn oo dad majaahi dee aan laynoo soo sheegin oo aynu kaba jaahilay baa sanadkii kuba sugan barhkood saasay ku daciifiyaan laakiin aymo kala duwan kolleyna way xoogeeyaan oo ibnulqayim iyo dee hadalka yar dheereeyaaba kaba mid yahay isagoo dee le asxaabta mucaadna nin majruuxi kumaba jirin kolleyna waana dad dad macruufiin ay ahaayeen bal markaa barhkood culimad isagoo arrinkani shuhuroobay culimadna ay aqbal kulaba kulmeen ayaa yidhiba dee maqaalka sanadkiisa ku sugan intaasaa inagaga filan taas baa kabaysa ama xoogeynaysa kolkol sanadkii kaba sii xoog badnaanaysa oo bal markaa aymo kala duwan ayaa ama kayru waaxid baa xadiidka xoogeeya arrintaa iyo jaanibka aan sheegayey ayay kaba xoogeeyaanba bal markaa arrinku dee ajtahidu ra'yi uun arrinkuna kumuu koobnayne waataa xadiidka xaggiisa dambe ay kuba sugnayd inuu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi yidhi ilaah baa mahad leh rasuulkii uu dirayay rasuulka ilaahay waafajiyey wax rasuulka ilaahay raalli gelinayo arrinku inaanu intii naskii un lagu gaabsanayo ijmaacii hadday xaadisa timaado nas la waayo ama dee lafdigiisan ama cumuumkiisan ama mafhuumkiisii aan waaqacadan xukunkeeda kaba qaadinin intaasba naskunbay kaba mid noqonayaan cumuumkiisa wixii inoogu shamliyey mafhuumkiisii haddaan wax caaridayaa jira haddii marka waxaasoo dhan laba waayo in qiyaaskii markaas uu noqdo dariiq iyo xujo oo bal maalan taas waaba ka naskii dee ama xadiidkan inooguma yimi haddii kaleo dee arrinku kaa yahay waxay ahaan laydun waa kan walow kaana hadduu yahay shanigu laa yajuusu mid aanu banaanayn altacliilu in la cileeyo ilaa bima habata binasin in cilo laga dhigo wax nas inoogu sugnaaday mooye ama ijmaac inoogu sugnaaday mooye wax kale inay cilo noqdaan aanay oo macnaa wax lagu cileeyo ciladii xukunkaa lagaba dhiga haddaanay banaanayn lam yabqa ma hadheen bacda alkitaabi wasunati kitaabkiiyo sunnihii dabadeed maa yujtahadu fiihi wax lagu ijtihaadaa may hadheen bal markaa wuxuu ujeeddadu ay tahay uun ciladu dee mansuusana way noqotaa mustanbadana way noqotaa macnuhuna kol haddaanay ciladu cilo qaasira aanay ahayn dee ciladan meelahan laga hadlaya asal qiyaas u aan ay noqonayso meelihii kale ee laga helay ciladaasna dee xukumkii halkaa hore ay lahayd bal matala ayuun baaba loo gudbinayaa town faslun waqad takuuna inay noqotaa la arka alcilatu ciladu khaasatan dee waa umuurihii aan kulaba soo baxaynan kuma ogaanayn walow masaaligta weli inoo dambayso laakiin waa siyaalaha dee bal maalan ciladii ay kuba sugaan baabay noqonayn macnan macne muahiran raadaynaya fi lxukmi xukumkii raadayntu waa maxay yuujadu lxukm waabatan xukumkii la helayo biwujuudi helitaankiisa la helo wayazuulu uu suulaya bizawaalihi suulitaanka uu suulana markaas oo dee xukumkii uu ku suulayo macnaa kolley dee ciladuba waa inay taa noqoto taaiir xukumkii ku leedahay haddii kale cilo aynu wax uga qiyaas qaadana ma noqonayso oo bal maala muxuu leeyahy ka shiddati lmudribati fi taxriim alkhamri kolley waa mihaal uu in badan nagu soo celceliyey ee bal maalan waxa ay tahay khamradii haddaan casiirka cinabkaba kuba koobno sida waxa kale oo dhan baad qiyaas uga dhigno ambidada kale muskirada ama iskaar keenaysa aan baad qiyaas ugaba dhigno markaan eegno markan dee cinabkan la toojiyo inta uu caadiga iyo shiddadan aanu lahayn de waa kaa magac khamrana laguma magacaabayo casiir buu iska noqon in la cabaana way bannaan tahay marka xukumkii eeg xaaraamnimadki ma jiro marka ay shiddadii timaado waa kaa khamra lagu magacaabo xaaraan buu noqday haddii si uun shiddadaasi ay kaga suusho hal wixii dib isugu rogo iyadoo bal dee waxa weeyaan cilaaj iyo waxa wax lagu sameeyey aan ahaynoo jaanib kaloo dee tanjiis iyo waxyaale ay ugaba yimaadaan iyadiina hal iyo magac kaluu yeelanaya shiddadii way kaba baxday xukunkii waa isbedelay oo xalaal buu haddana noqday marka xukunkii xaaraamnimadka ahaa waxaan marka uu jirona uu joogayo xukunkii marka waxaasi suulana uu suulayo waa macnaha muairkaa ee xukunkii raad ku leh waana ciladii oo ciladii baa taaiirkaa leh wlxraam bisalaati fi taxriim اkalaam waa xagga salaadan la gelayo ixraamkii salaadaba waa mihaal labaadu xagga hadalku inuu xaaraam noqonayo oo ruuxii dee salaada ku jiray inuu hadal waxa weeyaan kaa asaalix likalaami bni aadam inuu laba yimaado uma banaano haddii kale salaadiisaa ku buraysa bal marka maxaan leenahay ciladii muxuu yihi waa alixraam bisalaad buu ciladu ahaydoo dee markaa salaadii la xidho xukumkani waa imanayay marka salaadii laga baxe salaamtii la gaadho xukunkani ma jiro xalaal bay markaa noqonaysay marka ciladan taxriimka kalaamku muxuu noqon waa alixraam bisalaat iyadaa bal xukumkii hadiyo goor uu ku xidhan yahay wujuud iyo cadamba ayuu kuba xidhnaanaya umuurahaasba weeye bal haddaba markaa muxuu leeyahy in ujeedadu horeynu usoo aragnay qiyaasu cilana waan soo aragnay qiyaasu dalaalana waan soo aragnay qiyaasu shabahna waan soo aragnay marka waxa uu leeyahay uun ciladan imika aan xukumka kaba ratibayno ama aan isugu xidhayno farac iyo asalkii aan isugu xidhayno awqaadda qaarkeed maxay noqotaa macnaha muairkee xukumko waa qiyaaskii qiyaasu cilaba oo dee cilada nafteedii xukumku wujuud iyo cadamba iyadoo ku xidhnaa ayaa qiyaaskaas qeybtiisii oo aan markan qiyaasu cilihii aan soo maray uu ahaa oo bal marka waxa weeyaan ciladii aynu bal waxa weeyaan xukunkan iyada laguma xidhaye taas oo kale dee raadka kuba lahayd waaba taa qiyaasu cilam koltaasay noqotaa waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa oo waxa weya qad takuunu celsame daliilan daliil uu noqdo oo walaa yakuunu nafsa alcilati oo kolna waxaaba dhici karta waxaan imika aan laba soo baxayno ama aan dee xukumkan asalkulaa faraca ugu gudbinayna inuu wax tilmaamaya ina tusaya cilada uu noqdo daliilkeedii uu noqdee cilada nafteedii aanu noqon kolley umuurahan waa umuuro aynu soo maray oo xaggii qiyaasu cilaynu kuba soo maray oo daliilka markaa waxaan idhi hadduu abal maalan laazim lawaasimtii cilada ka mida uu yahay ama ahar ahartii cilada waxyaalihii ahartii kaba dhalanaysa uu yahay ama uu yahay xukum ay ciladu lahayd oo kale oo markaa asalkii iyo faracii aan taa isugu xidhna amhilada horeynu usoo ogaanaye waxa weeye qiyaaskaa qiyaasu dalaala la odhanayo macnu waxa weeye waxaan imika aan sheegnay ee imika cilada nafteedii maaha ee waa daliilkii cilada oo ee waxaan wujuudkiisu wuxuu tilmaamayaa ciladii uu ama aharteeda ahaa ama laasimkeeda ahaa ama xukunkeeda ahaa meesha inay jirto dee hadday ciladii jirtana asalkan iyo faracan aynu imika daliilkii cilada isugu xidhna ciladii isugumaynaan xidhan daliilkii cilada ayaynu isugu xidhayna ama aan ka dhexaysiinaynaye wuxuu tilmaamayaa in de waxa weya xukumkii ay wadaagsanayaan se dee daliilka wujuudkeedabaa cilada nafse ciladii inay jirto tilmaamaya bal maalan isaguna kolleyna janibkaa daliilka markuu kaba soo hadlayeyna e masalada haddii masalo kale u nadiira oo waxa weeya dee nafs alcila marka adigu ma meeshii lala yimaado iyada qiyaaskii lagaba dhigo la yidhaaho dee xukunku waa taasoo de waxa u daliilaba si uu ina lahaa dalaaqii dimiga iyo dihaarkiisii oo kale waa ka dalaaqisuba ansaxaya marka dihaarkiisna waa ansaxaya bal marka caynkaas oo kale ana waa kii isaga qiyaaskaa dalaala inuu gaba dhigayo dee saynu hore usoo maray oo kale oo saynu hore markuu aqsaamtii ama qaybahan inoo sheegayay imikana tii wax ka midin buu soo celina wadalika ka qowlina oo markaa wuxuu leeyahay daliilkii adigu waxani waa wax daliil u ah ciladii inuu jiro laakiin cilada nafteedii maaha kolkolna inuu taas uu noqdaba waxaan aynu cilada usoo qaadanay ayaaba taas oo daliilkii cilada iyo nafs alcila aanu ahayn wadalika ka qowlina qowlkeeniibu wayaan odhanaynay fii ibطaali nikaaxi اlmawquufi nikaaxan mawquufka ah ee la joojiyey buritaankiisa uu burayo markaan leenahay nikaaxasi waa buraya ean wax daliishanayno inahu nikaaxun waa nikaax laa ymli bararta intaynaan gaadhin dee istidlaalkiisa nikaaxu lmawquuf xataa sharaxiisii sooma qaadan nusqooyinka qaarkoodna mala anikaaxu lmawquut baa dhacday waqti leh bal de waxay bacdigood miaal ugaba dhigaan nikaaxan mawquufka masale ay yidhaahaan de kolley waxa weya xanafiye iyo shaaficiyena way ku kala duweynayen ma isku khilaafsan yihin oo waa nikaax alfuduuli waxay ku magacaabeen de kolley waxaa mashhuur ahayd bayc alfuduuli baa mashhuur ahayd oo bayc alfuduuli waxay ka dhigan tahay ruuxu waxaanu isagu lahayn oo milkigiisii ahayn wilaaye iyo wakaalo toona aanu ulahayn oo ruux kale leeyuu iibiyo uun shaaficiyada agtooda dee bayc ansaxaya maaha oo wixii wakaalo uma haysto cidi umay wakiilan oo wilaayadii ma laha oo milkigii ma laha waa beyc alfuduuli oo beyc ansaxaya maaha culimada qaarkood baa beyc alfuduuli kaba dhigay inuu beyc mawquufa yahay macnaa mawquuf muxuu ka dhigan yahay waa la sugay beecii weli markaa waa ansaxay ma lihin waa burayno ma lihine laakiin wuxuu ku taagan yahay bal ruuxii isagu lahaa waxan ijaazadiisa oo kii maaliga aha hadduu yidhaha waaye waan ogolay intaan kaaga iibiyaan kaaga iibiyoo kale waa fulaya wuxuu mawquuf ku ahaa ijaazada hadduu diidana markaa meeshuu kaba baxaya bal nikaax mawquufana markaasay barhkood soo naqliyeen ay leeyihiin shaaficiye xanafiyana ay dhex dhigaanoo iyadoo waxa weeyaan ruuxaan wilaayana meeshii ulahayn haweenaydan waxa weeyaan wakaalana aanay jirin weligeedna maaha wakiilkeedna ma wakiilkii de weligeed wakiishayna maaha oo iskaba guuriyo oo kale wilaayana ma jirto wakaalana mama jirto oo kale nikaax mawquufo ujeedadu haddii weligii baneeyo khalaas waa ansaxaya hadduu diidana nikaax ma ansaxaya markaasoo saabeeci markaa nikaax fuduuli buu noqonayaa saabeec fuduuliba uu jiro haddaba bal nikaaxa mawquufka an ayaa maxaan odhanaya bu leeyahy shaaficiyada agtana shay baatila oo maba ansaxaya wey walaa ijaazada maxumatarase inahu saabica dee fuduuliga ay kaba joogaan bay halkana ka joogaan inahu nikaaxun waa nikaax laa yamliku zawju lmukalafu zawjkan mukalafkii aanu milki ahayn iqaaca dalaaqi fii waqtigaas inuu de waaba mawquufo markaa inuu yidhaaho waan dalaaq rido maba milkiyo dalaaq de meeshii dhacaya ma jirto ninka xagaagsano meesha jiraa ma jiro markaa dalaaqii inuu rido ayaanu milki ahayn markaa kol haddii aanu dee dalaaqiisi dhac ahayn waa masaladii dee dimigaan kuba soo maray nikaaxana marka horeba dee ma jirayo nikaaxana mid ansaxaya maha waxaan dee da haddii nikaaxiisu ansaxayo ama aanu dee nikaax hagaagsan yahay dalaaqiisna waa ansixi laha kol haddaan dalaaqiisu dhacayn nikaaxiisna ma dhacayo kole masaladana xanafiyasay dee aataarteedu tahay warmahayo oo dee hagaag un dee kutubtoodana wax saasa ama dee masalada hagaagumaan hubsan kolley kitaab kariaban wax kutubtooda la sheegay dee kutubtan wada dhigta uun mooyaane kitaab alhidaaya la idhaa iyo bal matalan kaas ayaan kitaabkanu takhriijiye zeylicun baaban kaba hayaa isagana waqti balaad masalada kaba eego say ujeedadoodu tahay iyo aataarta kaba ratimaysa iyo intaa mawquufka macnuu waxa weye intaa uu mawquufka yahay si dee hadalkan haddaan saa kuma fasirno hadalkani kaba imanayo dalaaquma dhacayo weyo markaa inay taa qabaan dalaaq aanu dhacahayn oo weli waa mawquuf wixii oo kale dee kol haddaan kuwana ay leeyihin dalaaqu aanu dhicin marka horeba nikaaxa ayaan ansixinba qowlkeenaan odhanayno bal taasba weya markaa markaa ciladii imaka waxaan keentay maaha buu leeyahay imaka de waa labadan masale ee uu leeyahay isku nadiire ee ay leeyihin tanba tan bay laba mid tahay ubaa arrintu tahay dalaaladeed weeye oo tani tan bayna tusaysa وفي ظhاaر dmiy inahu yaصx طلاq qowlkeeni aan idhi طalaaqiisu waa ansaxaya fasaxa ظihaaru kalmuslim oo meesha masaladii laisku khilaafsana waa dihaarkiisu ma ansaxaya mise ma ansaxayo dalaaqiisu waa ansaxayaabay lahayn marka kol hadduu dalaaqiisu ansaxayo de dihaarkiisu waa ansaxayaayo halkaa muxuu la mid yahay muslimkii buu la mid yahay kale waa masale aan iyada hore usoo maray marka ujeedadiisu waxa weeyaan ciladu kasoo hadlayay ciladii buu leeyahay macnaha muahir fi lxukmi way noqotaa awqaadda qaarkeedna wax daliil cala alcila uun ama daliilkii cilada un baaba meesha waxa la sheegayaa noqdaa oon ahayn nafsa alcila laakiin wuxuu yihi markaa hal yakunu miyuu noqonayaa kolley macnahani shabahan shabah miyuu noqonayaa oo laa yazuulu lxukmu xukumku aanu ku suulayn bizawaalihi isaga zawaalkii walaa yadullu cala alxukm xukumkiina aan tilmaamayn kolley waa masaladii horeynu soo marayo waa marka la leeyahy waxani waxan buu kaba shabahayaa wax wasfi oo kale oo ama cilo kale oo inoo jamcinaysaana aanu jirin haddaba miyuu noqonayaa macnahani waxaa shabahaayo inay wax iska shabahayaanuun oo haddii shabahaasi meesha ka baxana dee aanu xukumkii meeshii kaba baxayn oo bisawaalihi aanu xukumka kuba suulahayn xukumkiina aan daliilkiisii sta laasimkiisii ama xukumkiisii ama atartiisii toona aan ahayn oo helitaankan aan helay aan odhanayno wuxuu ina tusayaa cilada helitaankeedii cilada helitaankeedna waxayna tusaysaa xukumka ee inay wadaagsanayaan arrinkaa miyuu noqonaya wadalika ka qowlina qowlkeeniiba weeyaan odhanaynay fi tartiibi fi lwuduuci xagga tartiibtan weysada inahu cibaadaة yubطilha اxadaثu fawajaba fiiha tartiibu kasalaaة ciladii maaha daliilkii cilo maaha waa laba cibaadoo isu nadiiro uun oo laleeya waxaase iskaba shabahe dee waana ti isagu soo horreysiiyeyba isaga qowlkiisu waxyaalaha qiyaas meeshii maaha xukm axkaam kama ratibano umuurahaasi waa iyadoo nidhaahno oo ujeeddadu waa maxay weysadu waa tan oo inay dee waa la tartiibinaya e inagoon qiyaas u baahnayn inagu tartiibkii maxaanu xujaysanaa ficilkii rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu calayh oo dee rasuulka ilaahi markuu weysaysanayo waxbuu ku bilaabi jiray waxna wuu dambaysiin jiray isagoo mar uun isdhaafiyee lama arag marka taas ayaa aynagaga filan inaga horta qiyaas ee dee waa majaalistii nadarka markay joogeen dooda iyo marka dee qolo kasta qowlkooda ay xogeynayso ee bal naskii xataa marka lasoo weydaarto umuuro bal matalan kale oo dee umuurihii jadalkaa ay laba imanayeen qowlkoodana ay ku xoogeynayeen qowlka kalena ay ku horjoogsanayeen waa waxyaalihii ay isticmaalayeen arrin kalena way jirtaayo aimada sida shaafici oo kale yaay u adeeg markaa u daliishadeen tartiibtoo ah ilaahay subxaana watacaala shay mamsuuxa oo la masaxaya madax ayuu geliyey waxyaalihii maqsuulaadka dhexdoodii oo wixii la maydhayey baa ka horeeya wax la maydhaya ka dambeeya gelintan la geliyo kale wowdu walow aanay tartiib faa'iideyn oo dee qolooyin kale deetin waa wowdu aanay aan leenahayn tartiib ma faa'iideynaysa ay dhaahane waa mutlaqul jamci un waayo dayna culimada qaar baa le haddii xataa xagga dambe laga soo bilaabo waysada waa ansaxaysaa sida xanafiya qowlkooda ay tahay gelintani waxay tilmaamaysaa waxaan inuu maqsuudiyo dee waxa loo geliyaba waa meesha inay acmaashu saa u tartiibsan tahay bal umuurahaas waa umuuro nusuus la adeegsanayo lageesun laga daliishanayo laakiin markay qiyaas noqoto weeye ee la doonayo weysada in la tartiibiyaa inay waajib tahay oo ama waajibaadkeedii ay kuba jirto inaynu qiyaas u daliishayno qiyaas u xujaysano ama masalo oo kale waaba iyadoo tan la yidhaaho weysadu waxa weeye cibaado yubطilha اxadaث de hadduu ruuxu weyse qabay oo xadaث ka yimaado waa burtaa marka maxay la mid tahay ka salaad salaada oo salaaduba dee ruuxu intaa uu ku jiro haddii xadaث ka yimaado way buri jirtay marka kale dee xaggaa kala mid tahay oo tanna waa cibaado tanna waa cibaado tan xadaث baa buriye tanna xadaث baa buriye hadda jaamic kalama jireen ayaa dee marka maxaa inoo soo baxaysaa salaadana qolada kale a waafaqsanayd in la tartiibinayo sa dee bal takbiirta ugu horeyso halkaa qiyaamkii oo saa ay u tartiibsantaho rukuucdii sujuuddii saas ay u tartiibsantahay iyo iyaguna ogolaayeen kuwan dee halkan weysada tartiibteeda le mee waajib maaha le halkana dee way aqbalsanaayeen marka waa iyagii baa deeto marka maxaa waajib noqonaysa fawajaba fiiha tartiib saa salaadaba in la tartiibiya ay u waajib tahay dee weysadiina in la tartiibiya waajiba marka maxay noqotay waa dee shabaha ay iska shabahayaan jaanibkanun calaa maa dakarnahu min alwajhayni bal haddaba tan jawaab imika inoo muusiinba hal yakunu shabahan buu leeyahy qiyaaska noocaankana macnahani miyuu noqonaya macnaha shabaha un ah oo laa yazuulu lxukmu bizawaali walaa yadulu cala lxukm tani waa mihaalki une kamuu jawaabina laakiin muxuu yidhi waa calaa maa dakarnahu wixii aan soo sheegnay bay taasi ku noqon ay ku binaysanaysaa ama dee wuxuu ku binaysaan wixii aan soo sheegnay ee min alwajhayni fii qiyaasi shabah oo dee qole iyadu ictibaarinaysay iyo qowlku isagu dooranayo oo ameye shabah waxa weeyaan waxba lama ictibaarinayo wax xukum aan kaba ratibayno ma aha taasuu isagu yidhi waa qowlku doortay labadii qowl buu dib inooguba celiyay faslun waqad yakuunu wasfu lcilati macnan yucrafu markaas wallah subxana watacala aclam arkaantii qiyaaska inoo socotay ciladii ayaanan markaa ku jirnay xagga sharaxeeda waayo umuuro badan oo cillo ku tacalluqsan oon jaanibkaas ahayn waa inoo dambeeya ama masaarigteediiba ah ama qawaadixdeediiba ah markaas iyadan inoo wadnay marka horena asalkii iyabuu inoogu soo sharxay marka bal waxoogaa baana inooga dambeeyey ama hadhsanaa xagga marka la eego intii uu kaga sharxayey kaga hadlayey cillada nafteeda uu kaga hadlayey tii baana inoosoinoo si yar soconaysa fusuushan dhowrkee inoo dambeeya ka wuxuu uhi mualifku raximah llahu tacaala faslun waqad yakuunu inuu ahaadaa la arkaa wasfulcillati cilladan wasfigeedu macnan macno uu noqdo yucrafu la garanayo wajulxikmati xikmadda isaga ku sugan ee fii tacalluqi alxikmi xukmi bihi wey xukumku tacalluqa uu ku tacalluqayo wasfigan ah xikmadda kuba sugan la garanayo oo xikmaddii xikmaddu halkan waxa weeyaan waa amarkan u munaasibka ah xukumkanba in la jideeyo oo waxaan dee wasfigan daahirkee mundabitkaa ee ciladaba aan kuba magacaabayno iyada bal matalan ku suganee ah ama maslaxo uu soo jiidayo inoo muuqata ama mafsada uu daafacayo inoo muuqata taas baa adigu waxwey ee marka la eego xukumkan laga ratibayna aan la odhanayno meye taasaa keentayba oo sidaasuu munaasib in xukumkaasan laynoogu jideeyo uu yahay taas oo markaa bal xikmaddu inta badan xikmadda wax kuma cileeyaan oo indibaadkeeda ayaa adag wasfigan daahirka ayay kuba cileeyaan bal matalan safarka oo kale haddaan soo qaadno waa kan rukhas kala duwan buu leeyahay waxa weeyaan ciladiina culimmadu safarka naftiisa ayay kaba dhigeen sababtu adan dambe diyaarad la raacayo raaxada yahay mashaqa way ku sugan tahay un haddaba mashaqadaa safarka ku sugan ayaa keentay in rukhastan ilaahay subxaanah wa tacaala dee shareecadeen iyo dee fudaydintan uu matalan ay waxa weeyaan inagu dee taas uu ina siiyo ama uu inoogu inoogu tafadulo taas baa keentay marka cilladii dee haddii laga dhigi lahaa mashaqada mashaqadii ma dabdin karayno mashaqadii sababtu ruux dee dadkiiba xataa kale awqaadihii kala dunaa wasaaishii kala dunayd ashkhaastan kala duwan ayaa mashaqadu mid kastaba dee si uu mashaqadaas dee waxa weeyaan ama uu dareemayo ula kulmayo kale iyo wixii wax bal matalan meel loogu soo hagaagale ma aha wax ruux mashaqo ku ahan ruuxa kale mashaqo ku ahayn markaas baa bal arrintan guud ee safarka uuna ay culimadu ciladii kaba dhigan haddaba bal safarkii markaan cilada ka dhigno safarku inuu takfiifaadkan keeno ama rukhastan uu keeno xikmadda ku sugan waa xikmad daahiro inoo muuqata waa mashaqadan daraaddeed oo dee waxa weeyaan dadkii markaasin in umuurahaas takfiifaadkani ay keenaan oo ama takfiifaadkan ay sabab u noqdaan wax daahiro weeyo xikmadda wejkeedii baan garanaynaa taas buu wadaayo mithaalkiisana waan arki doonaaye oo macnuu marka waxa weeyaan wasfigan cilada ah ee xukumkani ka ratibmayo waxa muuqata oo aan garanaynaa xikmaddan keentay in xukumkani ka ratibmo oo wuxuu u munaasib yahayba wasfigani xukumkan inuu yimaado ayuu u munaasib yahay waxaa ku sugan jalba maslaxa inoo muuqata ama dafca mafsada inoo muuqata inooguba suganoo aan markaa inoo muuqanayso waxaan keenay ama xukumkanba loogu xidhay ciladan taasi iyada waa midoo qaybi waa taan oo wuxuu ihi yucrafu la garanayo wajulxikmati xikmada wejkeeda xikmadiina wata aan sheegnay fii tacaluqi اlxukmi xukumka tacaluqiisa bihi ay bi hada اlmacna ama bi hada اlwaصfi uu ku tacaluqayo ay muuqanayso oo waa dee xukumkan buu munaasib u yaallo o dhan wadalika ka shidati اlmudribati fi اlkhamri shidadan mudribadaee khamrada ku sugan weeye ujeedadu waa iskaarkan khamrada ku sugan oo iskaarkani inuu keeno xukumkan ama lagaba ratibo xukumkan ah xaaraamnimo xikmadda ku sugani way muuqataa oo waxa weeyeba de inay khamradii waxay keenaysaa fasaad caqli ayay keeni salaadii oo laga tagay keeni dahaabu lamwaal alanfus ayaa kuba sugan iskaarkii bal marka caynkaasa xukumkan xaaraamnimadkii ee dee laynagu farayay inaan kaba fogaano ee xaaraamnimadkii xabalka qabe ay kaba ratibmaysa inay arrinkani waa u munaasib buu yahay munaasabadina way inoo muuqataayoo dee wejkii xikmaddee kuba sugnaana waan arkaynaa waa inooba muuqataa taas un waqad takuunu inay ciladu noqotaa la arkaa macnan macno noqoto laa yucrafu aan la garanayn wajhulxikmati xikmada wejgeeda aan la garanayn fii tacalluqi alxukmi bihi wey waa xukumku tacalluqa wasfigan ama macnaha ku tacalluqayo xikmadda bal meesha jirta aan odhanayno tan baa xukumkii uu ugu munaasib yahay in matalan wasfigan ugu munaasib yahay markaa oo munaasabadii weeye aan odhanayno maslaxadaasaaba dee xukunkan jidayntiisa inoogu sugan ama mafsadadaasaa ku daafacmaysa kolkoltaasi inaanay inoo muuqanna way dhacdaa malihin ma jirto waayo waxa weeyaan kolley waxaan ilaahay inoo jideeyey oo dhan subxaanahu watacaala ee uu ina faray iyo waxaanu inaga nahiyeyba waa wax inaga dani ay inoogu sugan tahay maslaxa adduunya inoogu jirta laimaatinkiisa waxa aan la nimaadno wixii ma'muurka ahaa waxa weeyaan iyadana maslaxana inoogu sugan inaan ka dheeraano wixii manhiga ahaa katabooda iyo kii dee laga lala imanayey oo laga tago iyo kii marka hore laga dheeraanayo lala yimaadana kolley mafsado ka ratimaysa ayaa jirta oo keentay oo u munaasiba laakiin awqaadda qaarkeed baa marka sida taasi inoogu muuqato ayaanay tacalluqiisa iyo inaga aanay daahirba inoo ahayn dee ciladii haddii sharciga kaba dhiga waan qaadanaynaa waana tan tacdiyada keenaysa ciladu haddaanay qaasiro noqon laakiin munaasabadii xukumkan iyo wasfigan kaba dhexaysay ayaan awqaadda qaarkeed dee inaga aqoonta ilaahay na siiyey waa wax yaroo kooban wamaa utiitu min alcilmi ilaa qaliila ayaaban muuqan on inoo muuqan awqaadda qaarkeed ama dadka qaar aanu muuqan wadalika kaducmi macaamnimoba weeye ama inuu yahay madcuum fi lburi qamadigi bal matalan awsaaftar ama acyaantan rabowga burigii ka soo qaad in xukun baa meeshii jira xukumkuna de waa kan oo xukumkaasi waa arrinkan ah taxriimu tafaadul marka isaga burkii bur la mida ama laguba iibinayo taxriimu tafaadul waa xukumkii weeye xukumkii waa taasoo waa dee cad yahay waanan garanaynaa waanan ku dhaqmaynaa laakiin wuxuu leeyahay haddaan eegno burigan wasfiga meesha jira macnahan aan leenahay waa macnaha xukumku ku tacalluqayo ee kolley cilada halkani san horeba usoo ogaanay may hayn mansuusa mid nas ku yimi ma aha naskii wuxuu ku yimi xukumkan buu ku yimi laakiin ciladu maxay tahay taasi waa cilo mujtahaada lagu ijtihaaday ama mustanbado ah marka aimada qaarkood baa ku tegey inay tahay waxani waa madcuum waa shay dacaam ama laquutoo cuntoba ah taas bay ciladu tahay taas baana dee qiyaaskoodiina halkaasu ka bilaabmay kuwii iyaguli waa makiil ama waa mawsuun iyo waxyaalana dee iyaga ciladii taasay ka dhigeen waxaa keenayna dee kuwa inay yidhaahaan waa madcuum waa quut waa makiil oo kale ciladii baan mansuuso ahayn xukumkiina waa xukumkaa cad ee dee nusuustu ay nooguba timin haddaba wuxuu leeyahay taas oo kale bal dacaamnimadani inay keento taxriimu tafaadulka ay keento oo dacaamnimada iyadoo dee waxyaalo kaleo la kala iibiyaaba aanay taasi kuba sugnayn meeshii kolley xikma way jirtaa waxbaa jira oo dee waxa weeyaan maslaxo inoogu sugan ku dhaqankeeda mafsado aynooga ratimaysaa way jirtaa laakiin say inoogu muuqata buu leeyahay iskaarkan ama sakhraamitaankan waxyaalaha khamradii kuba sugan in xukumkani ka ratibmo xaaraamnimo oo dee mafsadadii ku jirtay haddaan lagaba dheeraan baan arkaynaa iyo mafsadadii kaba ratimaysay tii baan inoo muuqan oo dee dacaamkani waxa weeyaan waa madcuumnimo uun sifadaas inay xukumkan uu ka ratibmo dacaam dee waxa weeyaan taxriimu tafaadul iyo umuurahaas iyo in markaa la kala qaato haddii kalena caqdigaasi caqdigaa faasidkaa uu noqonayo inooma muuqato si dee bal munaasabnimadii baan daahir ahayn waa jirtaa xikma way jirtaa laakiin markan dee inagi eegno taas baan inoo daahir ahayn buu leeyahay inoo muuqan marka waxay noqonaysaa un ciladan xikmay leedahay bal shardigeeda ah markan cillo waxan aan kaba dhigayno inay kulansanayso waxa weeyaan dee munaasabad ay xukumkii u munaasib tahay inay ku sugan tahay waxyaalaha ama jalba maslaxa ama dar ama afsada bal ku xambaaraysa mukalafkiina camalkii inuu la yimaado inay marka waxyaalahaasi uma muuqdaan xikmadii baa laakiin oo kolle xikmadaasi way jirtaa shardina way ugaba dhigaan cilada shuruudeeda laakiin kol dee xikmadii way inoo muuqataa wejgii xikmadu saa shidadaas iyo safarka iyo umuuraha umuuro badan oo dee ciladu ay kuba timi kolna wuxuu leeyahay wejgii xikmadaan daahir ahayn oon muuqan intaa weeye fasalku faslun waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa wasfulcilati cilada wasfigeedu ujeedadu waa ciladan dee aan sifaynayne wasfi daahir oo mundabita oo hadhow xukumkaan kaba ratibayna arkaantii qiyaaskana inoogu jirtay sifatan sifa inuu yahay oo dee sifo ku sugan waxaan bal maalan xukumkani uba yimi ee asalkii ah faracina aan kaba helayno wadalika ka qowlina fi lburi inahu madcuumu jinsin waa jinsi madcuumkii adigu waa ducminimadan oo dee marka la eego burigii iyo shaciirkii iyo aan ka dhigno waxani inuu dee madcuumnimadan aan ciladii kaba dhigno madcuumnimadii inuu madcuum yahay waa sifo isagu uu leeyahay oo sifaadkiisii ka mida oo birigii sifaadkiisii bay ka mid tahay waa madcuum shaciirkii bay sifaadkiisii ka noqonaysaa waa waxaan dee dacaamka ah ee waxa weeyaan la cunayo bal taas baa kaba mida timrigii tamartii bay saasi kaba mid tahay marka maxay noqotay ciladii maxay noqotay sifo uu leeyahay dee shaygan dee bal maalan asalkeen faracana waa waxaan uguba gudbinayne marka waa sifadiisii imika wixii aan xukumkii kuba xidhnay ama ciladii aan kaba dhignay waqad yakuunu inuu la arkaa inuu noqdaa la arkaa waxaan wasfigan ciladii isman ismi inuu noqdo macnaa wuxuu uga jeedaa isminimada halkan waa jaamidan hayra mushtaq waa ku jaamidoo aan isagu mushtaq ahaynoo waa kay ka cabiraan allaqab bay ka cabiraan haaliban dee waxa weyan sheekha waan arki doonaa ra'yigiisa dee laqab mujarada un ama ismi mujarada un oo markaas aan dee saas oo kale wasfi aan idhaahno kaasaa xukumkii keenaya ama loo dee calaamadiisiiba ama aan u tiirinaynaa taasi aanu la jirin un inta badan dee waxa weeyaan ma in badan oo ahlucilmiga ka mid cillo kama dhigaan isaguba taa khilaafka waa ishaari doonaa isagu walow inuu cillo noqonayo uu imika sheegayo marka wuxuu leeyay wasfigii inuu ismigaa jaamidka yahay ka qowlinaa turaabun aw maaun wa maaun turaab oo kale dee waa ko ismu jinsigaas maana waa saasoo kale waa ismu jinsi laakiin waxa weeyaan imika halkan ismu dee yar ishtiqaaq meeshii ma jira aan idhaaha waxaasaa laga soo qaatay oo macnihii laga soo qaatay aan sifadii kaba dhigno waayo ismu markuu ismi mushtaqa yahay imika saariq oo kale dee waxa weeyaan in waa ismiga mushtaqa ah macnahan isaga laga soo qaatay baanan ciladii kaba dhigaynaayoo wixii wax ku tacalluqayo inoo sariqadii ah ayaaba xukumkii iyo waxyaalihii kaba kuba tacalluqaya laakiin halkan oo kale turaab iyo maayo waa ismiga jaamidka ismu jinsi haba ahaadee haddaba waxyaalahaas waxaa la mida dee asmaadan caalamka oo kale ama wixii waxaa la mida lafdigan alkhamru marka la yidhaaho kalo haddii imaka ay noqoto san hore usoo marnay khamradii waxaa loo xarimay lishiddati lmudribati fiiha ama liliskaari fiiha waa macnihii dee aynu soo marnay ee sifadiisii ayoo lagu cileeyey waa sifadii laakiin haddii aan idhaahno xurimat alkhamru liannaha khamrun khamrada waxaa loo xarimay waayo waa khamro magaca naftiisii aan wax ku tacalluqino noocan uu gelaya waa laqab buu noqonaya ama ismi buu noqonaya dee asmaaduna inta badan axkaam me axkaam lama timaado oo wax dee iyadu keenaya axkaamaha caynkana magacnimo un in looga ratimo meeshii ma imanayso haddaba waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa wasfigani xukman sharciyan xukman sharciya qaalibanna umuuraha caynkan iyo markay cilada iyo waxyaalahan wadayaan oo waa majaalistoodii jadalka ama nadarka waxyaalihii dee ay kuba baxsinayeen markay masaa'il shaayo caynkaas iyo axkaamo dee lagu doodayo oo kale waa umuurihii kolley malaa kalamkooda u badnaaye inuu xukum sharciyana noqdo waa la arkaa kolkol waxa weeyaan xukumkii sharciga ahaa ayaaba wax lagu cilayn karaa oo cilo noqonayo oo taas ka qowlina yasixu wuduuhu wa tasixu salaatuhu ba maalan bal markaa in kolkolna waxaa dhacda ujeeddada wixii aan wax ku cilaynaynay cilada aan ka dhigaynay inuu noqdoba xukum sharciya bal maalan shay baaban idhi oo imika halkan imika aan idhi dee shaygan yajuusu markaas oo xukun baan u jeedaa waxa bannaanba beyciisii ama iibkiisu waa bannaan yahay kamaa yajuusu waqfuhu oo kale sade in loo waqfiyaaba ay bannaan tahay marka iyadoon imika masaladii dee waqfigiisii inuu mawqu la waqfin karo ama waxa weeyaan taas aan iyadii xukumkii asalkii kaba dhigtay ayaan faraciina masaladan kaleo iyadna xukumuuna aan kaba dhigay oo ah dee beeciisa dee halkaasba ayuu hagaagaysa xukumka uu leeyay ayuu xukumkana u yeelanaya markaa wasfigii muxuu noqday ciladii maxay noqotay xukum sharciya yasixu wuduuhu kamaa tasixu watasixu salaatahi kamaa tasixu salaata oo kale dii dee ruuxan salaadiisiba ansaxaysa weysadiisna markaa way ansaxday ilmihii yaraa salaadii hadday ka ansaxaysa weysadiisa way ansaxaysaa marka waa xukum sharciya uun oo bal markaa aan wax lagu cileeyo wasfi lagaba dhigay ومiن الناaس dadka waxaa ka mida man qaala ku yidhi laa يجuuزu ma banaana an yakuuna اsmu ismigu inuu noqdo waa kaa laqabkaasi ee aan soo nidhi ama uu ismigaa isaga kaba cabira cilatan cilo inuu noqdo macnuu waxa weya ismigu markuu ismigaa jaamidkaa yahay in wax lagu cileeyaa waxay shabahaysaa unay laba mid tahay wasfigan ay yidhaahaan waa dardi markay abwaabta cilada ay joogaan macnaa waxa weeye waa waxaan ognahay shaaricu inaanu ictibaarin inuu ilqeeyey oo bal matalan gaabni iyo dherer iyo waxyaalahaas inuu ruuxani gaaban yahay ama dheer yahay oo kale waa wasfi ruuxu leeyahay waa sifo uu leeyahay oo kownuhu dawiilan aw qasiiran laakiin taasoo kale ina shareecadu way ilqaysay oo wasfigaas waxay ku xidho o acmaalay ka ratibtay ma jirto ama waxay kaba ratibtay oo axkaama wasfi dardiyay kaa yidhaahaan shaariclan ognahay shareecadu inay ilqayso kale marka baabka cidqiga la joogo dukuuro iyo unuuso oo kale inuu kamidakar yahay ama unso yahay abwaab kale waxaa dhici karta inuu ictibaar yeesho taas laakiin halkaa baabka cidqiga oo kale ee dukuuro iyo unuuso waa wasfi dardiya yidhaahaan oo ujeedadu markaas wax lagu kala farqin karo jaanibkaasi ma jiro axkaam mid ahaan kaba ratibmaysana ma jirto marka halkaa haddii qiyaas lagaba dhigo ama cilo laga dhigo cilo faasiday noqotaayo dee ama xukumna lagama ratibo marka tacliilka ismi jaamida uun waxaan xukumkiisu waa saa sababtu u yahayna dee waa liannahu kada oo magaciisi un aan sheegno waxay shabahaysaa un awsaafta dardiyada ah ee sharcigu uu ilqeeyey ee aanu waxba aanu kaba ratibin ayuunbay shabahaysaayo markaa waxba laguma cilayn karo ismi uun waxba kuma cilayn karno oo imika ma odhanayno khamradii waxa loo xarimay waayo waa liannahaa khamrun waa khamranimo uun oo magaceedii un aan wax kuba xidhno waayo magacyadu waxba ta'hiir iyo raad wax kuma laha macaani baa wax axkaamta keenta ee magacyadu ma keenaan kolley waana qowl wajiho dee in badan ahlucilmiga ka mida ay kuba tegeen laakiin sheekhaa qowlkiisu ka duwan yahi iyo dawaa'if kale wahadaa khadaun kaasi waa qowl khada ah lianna kulla macnan macno kasta wajaasa ay bannaan tahay an yucallaqa in la xidho oo la ratibo alxukmu xukumkii caleyhi korkiisa lagaba ratibo min jihati nasi nas jihadeed loogaba ratiba jaaza waxa bannaan an yunsabada in lagala soo baxo min alasli asalkii wa yucallaqa la xidho oo ama la ratibo oo alxukmu xukumkii caleyhi isaga korkii ka sifaati walaxkaam sida sifaadkii axkaamtii sheekhu isagu wuxuu leeyahy may asmaada caynkanana way noqon kartaa cillo waxbaa lagu cilayn karaa waan odhan karnaa xukumkan waxa dee calaamadiisu ay tahay ina tusaya ama wixii keenayba waa ciladaas iyadoo wuxuu yahayba ismi jaamida uu yahay oo markaa taasna wuxuu ku cileeyey haddii bal imika nas yimaado oo nasku uu ku yimaado iyadoo ismigaa jaamidkaa xukum lagaba ratibayo nas ku yimaado waan aqbali lahayn waan qaadan lahayn marka wixii ay suurtagal ay tahay ama ay bannaan tahay haddii in dee nas ahaan iyadoo jihadeed uu waxani kaba yimi in xukum lagaba ratibo inagu ijtihaadkeenna iyo istinbaadkeenna intan kula soo baxno inaan idhaahno ciladii xukumkani kaa weeye way bannaan tahay kol haddii haddii nas yimaadaba ay bannaanaan lahayd oo nasku sidaa ku yimaado ay bannaanaan lahayd istinbaad ciladii aan inagu dee duruqdeennii kula soo baxno aynu nidhaahno xukumku wuxuu kaba ratibmay ee xukumkan keenay kaa weeye arrinkuna uu ismigaa aanu dhaafsanayn waa shay bannaan wixii nas ka iman lahaaba istinbaadna waa ku iman karaa laakiin dee bal kolley waxa tacliilka keena waa wasfi shaygani leeyahay oo macnahan ama xukumkana aan odhanayno waa u munaasiboo wejkii xikmada kulansaday ee magac mujaraduun laqab mujarada uuni inta badan wax laguma cileeyo faslon wayajuusu waxa bannaan an yakuuna inuu noqdo alwasfu wasfigan waa haddaa wasfigini waa wasfigii ciladu nafya nafyi inuu yahay waa suurta waa bannaan tahay aw ihbaatan ihbaat inuu yahayna oo inuu ihbaat noqdaana way bannaantahay ihbaatku isagu waa iska daahirba ujeeddadu wasfigan aynu wax ku cilaynaynu cilada kaba dhignee xukumno kaba ratimay inuu nafyi noqdo hadduu nafyigaas ama shaygan wasfigan dee isagoo aada markaa cadam baabu noqonaya ee xukum cadamiya uu yimaado kollay culimmadu way iskuba waafaqsan yihiin oo bal maalan haddii aynu ku cilayno dee ruuxii aan caqliba lahayn ama ilmo yaroo dee aan weli caqli iyo garasho sidaas iyo garaad sidaasa aan lahayn aan nidhaahno tasarufkiisu ma ansaxayo oo tasaruf uu wax ku tasarufa ma ansaxayo waa xukuntaas maxaan ciladii ka dhignay licadami alcaqli waa shay eeg wasfigi waa wax cadami ah wax nafya ama waxaan dee markaa manfi aynu anfiyayno ayaynu ciladii xukumkan ka dhignay laakiin xukumkaasi marka horeba isba xukum cadamiyuu ahaa oo tasarufkani ma jirayo ma ansaxayo licadami alcaqli ama licadami kada waxaasaan jirin oo kale bal marka caynkaasa iyada kolley taa way isku waafaqsan yihiin oo xukum cadami ah nafyi cillo waa u noqon kara ama wasfigan dee isagu manfiga ihi cillo waa u noqonaya laakiin in marka la eego haddii uu xukumku wujuudi yahay ayaa musanifku wuxuu ku tegayaa waa kitaabkan sheekh ali abu isxaaq shiraasi isagoo xukumkiiba uu wujuudi yahay in wasfigiisu ama wixii uu kuba sugnaanayeyna ama aan odhanayna xukumkan baa kaba ratimay uu cadami noqon karaa ama nafyigan uu noqon karaa taas waana masalada dee khilaafkeeda uu jiro ee uu barhkood inoogaba soo naqlinayo taas inooga soo naqlinayo ta iyada aan leenahay xukumku markuu cadami yahay waaba bilitifaaqo in xukum cadamiya wasfi isaguna cadamiya ama kaa nafyigu uu markaa kuba sugan yahay waan ku cilayn karnaan cilaan uga yeelaynaa laakiin tan oo kale bal maalan haddii la idhaha beecani waa baatil oo ma ansaxayo eeg beecii markaas maxaan u ansaxaynba waa licadami rida min adarafeyn rida ma jiro sida dee ruuxii mukraha beeciisii oo kale eeg maxaan wax ku cilaynay wasfi cadamiya ama shaygan aan anfiyayna ayaynu ciladii xukumka kaba dhignayoo beecani waxaan u ansaxahaynba waayo waxaan jirin hon jirin ridihii waayo ruuxii waaba la qasbaya ikhtiyaar ma laho ridihii ma jiro markaa waa shay nafyiya ayaynu ciladii xukumka ka dhignay waa ta u jeedee bal wuxuu leeyahay taasna waa noqon karaan falihbaatu ihbaatkii ka qowlinaa qowlkeenniiba weeye liannahu waarithun de intan unbuu dhigtay sharciisana waxma kordhine bal mithaal ahaan haddaan sooba qaato oo kale waa iyadoo aan idhaaho ruuxan maalan laa tasixu lwasiyatu lahu weye in wax loo dardaarmaa ma ansaxayso maxaana u ansaxayn liannahu waarithun waayo ninkan waaridkiisii weeye markaa dee laa wasiyata liwaarithna baa hedoo ma ansaxayso marka maxaan ku cileeyey wa dee imika ihbaat baan ku cileeyey waa sifo uu leeyahy oo tale taas oo kale wanafyuka qowlina liannahu laysa biwaaritin waa ti unbaan cagseeyaa walow dee aan mihaalkii aanu isagu in waxba soo dhigay intaasuna ay ahayd oo aan cagseeyaa marka maxaan odhanayaaba bal maalan dee tasixu lwasiyatu lahu bal maalan waa noo idhaa in ruuxan wax loo dardaarmaa way ansaxaysaa sababtuna liannahu laysa biwaaritin waayo ruuxan waratadiisii maaha qaraabadiisiiba ha ahaado ruux xigay haba ahaado laakiin kol haddaanu waratadiisii ku jirin dhexlaysay dee wasiyadiisii way ansaxaysaa oo kale marka maxay noqotay imika halkan liannahu laysa biwaaritin shay nafyi ah aan anfiyayo ayaan ciladii xukumkii kaba dhigay ciladii xukumkii taasaan kaba dhigay bal markaa way ansaxaysaa kolley waxay la tahayna markaan saa u miihaashano umuur waa iskaba daahir walaysa bituraabin waxana saa ma aha ama de waa saa liannahu laysa bituraabin ciidba maaha haddii dee xukum aan taa kaba ratimaya uu jiro wuxuu uga wadaa un isagu dee miaal de waadhe waa in wax dee manfiyah ama nafyi uu kuba sugan yahay wasfigii uu noqdo xukumka aan kaba ratimay wa min annaasi man qaala dadka waxa yidhi ama kaba mida ku yidhi laa yajuusu ma banaana an yujcala in laga dhigo annafyu nafyigan cilatan cilo oo cilo xukm in looga dhigo wax la anfiyayaba oo waxay leeyihin dee macno jira oo sugan oo dee la arkayo ama la helayo ayaa wax lagu cileeyaye wax cadamaba aan jirinba cilo xukm ugama noqonayso oo marka waxay yidhaha nafyigii cilo lagama dhigayo wadaliilu calaa maa qulnah lakin wuxu uhi sheekhu inuu dee nafyina uu cilo noqonayo kolley dee nafyigaasna waa bal markaa waa wax khaas oo dee la anfiyayo una maaha nafyi caama un maahe waxaa u daliilay ana maa jaaza wixii bannaanaaday ay bannaan tahay an yucallala bihi in wax lagu cileeyo nasa nas ahaan oo ujeeddadu uu nas ku yimaado isagoo ciladii xukumkaas ah ee taasi ay bannaan tahay jaaza waxa bannaan an yucallala in la cileeyo oo bihi isaga wax lagu cileeyo cilo lagaba dhigo istimbaadan istimbaad ahaan kale itbaat isago maal dee markuu itbaat arrintu tahay laba mida sheekhu kolley markii horena waa fasalkii horena waa arrinkii uu daliishaday uun oo wuxuu leeyahay mala dee qoladan kaleele in nafyi wax laguma cilaynaya ayaa qowlkan qabto haddii nas yimaado naskaasna uu ciladii kaba dhigayo waxaa nafyigu uu kuba sugan yahay sax waan aqbalaynaayo dee ciladii cilo mansuusa weeyo in xaalo kastaba waan ku aqbalaynaa weeye laakiin markaanay ciladu mansuuso ahayn cilo inagu aan la soo baxayna ay tahay cilo mustanbada ay tahay nafyi cilo lagama dhigayo ayuu qowlkoodu ahaa isagu markaa wuxuu leeyahay kol haddii dee ay bannaan tahay inuu naski ku yimaado wax markaa nafyigaas ah ama waxaa cadamiga ahba in cilo lagaba dhigo inaguna dee kol haddii waan waxaan ku dayaynaa naskibaa waan ku dayaynaa raacaynaaye inaynu waxyaalihii bal maalan xukumkan awsaaftiisii uu lahaa aan kala soo baxno mid cadamiya oo kaa dee nafyiga uu kaba cabirayay aynu ciladii xukumkan ka dhigno way bannaantay kol haddii dee naskuba hadduu taa ku yimaado aan qaadan lahayn istimbaadna ciladii ujeeddadu hadday ciladu mansuuso tahay ay taas in naski uu kuba yimaado hadday suurada haddii aydaan khilaaf kaba keenayno ay bannaanaan lahayn ciladii mustanbadad ahaydna wixii cilo mansuusiya ay kuba imaan lahayd way ku imanaysaa way bannaantay taas buu sheekhu leeyahay raximah اllahu tacala fasl wayajuusu waxa bannaan an takuuna inay noqoto alcilatu ciladu daata wasfin wasfi mid u saaxiiba wa wasfayni laba wasfi mid u saaxiiba wa akara iyo wax ka badan walaysa laha cadadun maxsuurun tiro aan ku xasrinayno awsaaftay ciladu yeelanayso ma jirto uma sugnaanin tiro kooban ama la xasrinayo laleeyahay ilaa intaa ma dhaafi karto awsaaftii ciladu ay lahayd ma dhaafi karto taasba weyn waxa markaa ujeeddadu waa maxay ciladu waa dee ciladii xukumkan imaka aan uba tiirinaynay xukumkani kuba tacalluqsanaa ayaa waxaa dhici karta ciladu kolna waxay noqotaa cilo basiid ahoo wasfi keliyuunbay leedahay waa wasfikaa keliya leedahay kolla cilo cilo murakabay noqonaysaayo awsaaf bay kaba kooban tahay macnaa wasfi keliya maaha haddama haddee midka saagaar cilooyinkii ay mutacadidada ahayd in awal hore soo marray xukumkii in laba cilo iyo saddex cilo iyo lagu cilayn karo taas maaha ujeeddadu ee waa ciladii keli ahayd ee xukumkani kaba ratimayey ayaa kollan wasfi keliya yeelanaysaa kollan waa cilo murakaba ay odhanayaanoo dhowr wasfi oo dee isutagoodu uu ciladii yahay ayay yeelanaysaa haddaba suuradaas buu leeyahay hadday mid noqotiyo hadday laba noqotiyo saddex iyo afar iyo shanba hadday noqoto sax oo ciladani ay wada leedahay wax waan ku cilaynaynaa talabaadna tiro aan joogsanayno oon leenahay awsaaftii ciladu ay lahayd intaa ma dhaafayso ma jirto haddii xataa shantii dhaaftana waa sax qolooyin buu ka soo naqlin le shan wasfi ma dhaafi karto cilada murakabadii oo shan wasfi ayuunbay iyo wax ka yarunbay yeelan kartaa mihaal haddaan soo qaato oo kale bal maalan sariqadu dee cillo maxay u tahay qadcigii goyn gacantii la gooyo laakiin dee ciladaasi maxay leedahay awsaaf tacaduday bay leedahay dee sariqanimadii oo wax qarsoodi loo qaatay in xirsi lagaba qaatay xirsi miligii laga qaatay oo kale ruuxani shubha inaanu ku lahayn oo kale ehel inuu qadcigii u yahay oo dee ruuxa baaliqa caaqilkiya taasoo kale uu yahay bal umuurahan eeg la wada ictibaarinayo waayo uun waxbuu xaday un looma goynayo tugadii iyo xaditaankiisii baa la eegayo horta balma xaditaankii ina wixii la boobay iyo wixii xataa qarsoodi loo qaatay way kala duwan kani waa sariqa kana maaha haddana shaygii nisaab baa haddana la eegaya nisaabkii ma gaadhay oo intii bal maalan dee rub markaa rubcu diinaarkiiya wixii u dhigmaya ama wax kaba sarreeyey haddana maxaa la eegi halkii uu yaalay xirsu mitrigeedii ma yaalay mise maaha maxaa la eegi haddana ruuxaan waxaan uu xaday shubha hadduu xoolihii aabbiha xado ama waxyaala ama wuxuu shubha ku leeyahay dee qadcigiyadna ma jirto oo shubha meeshii miyay jirtay mise ma jirto haddana isagiibaa ahlalqadci ma yahay dadkii dee gacantooda la goyn lahayo dee mukalaf ma yahi mise maaha umuurahaasoo dhammi sariqadii ayay awsaaf tacaduday oo dee markay awsaaftaas ay isu wada tagteeg ayay markaa xukumkii la fulin karaa sariqadii noqonaysaa haddii awsaaftaa waxay maqan tahay ciladii way kala dhantaalan tahay oo dee waxa weeyaan aan ku magacawna tuugo sariqa aan ku magacawne laakiin xukumkan qadcigii kama ratimayo xukumkii qadciga kama ratimayo marka maxay noqotay hadda waxaan tan ugu celcelinaya mar horeynu soo marray xukumkii inuu laba cilo iyo saddex cilo iyo yeesho tii looma jeedo ujeedadu taasi waxayd ciladana xukumka way keenaysay taasoo jirin cillo kaleaba xukumkii keenaysay taasoo jirin cillo kaleo xukumkii uu ka dhalanaya jirta tani waa ciladiibaa awsaaf kala duwan lahoo awsaafta kulankeeda ayaa wada cillo ah majmuuceeda marka awsaafteedii la wada helay ciladii meesha ta'hiirka lahayd ee xukumka raadka ku lahayd noqonaysa marka taas buu leeyahy awsaafta ma xasrinayno awsaaftu way yaraan kartaa badnaan kartaana heerkay gaadhabana waan ka dhigaynaa waaba taasoo dee ilaa shan wasfiyo ay yeelanaysa sariiqadii waxukiya can bacdi fuqahaai waxaa laga soo naqliyay anahu qaala inuu yihi laa tuzaadu calaa khamsati awsaaf meesha wasfi kama badnaanayso se intaa sariiqadu ay kulansatoo kale iyo macnaha kama lagama siyaadinayo oo ujeeddadu ciladu awsaaftan ay leedahay cilada murakabada iyo waxyaalahaas shan wasfi kama ziyaadayso wahada laa waja lahu qowlkaasi qowl wejle ma aha lianna alcilala shar lianna alcilala cilooyinkani sharciyatun waa maaha cilo caqliye ah oo la leeyahay laba mu'ahir wax kuma wada kulmayaan iyo umuur adigu bal cilo sharciye ah weeye sharciye weeye faidaa jaaza hadday bannaan tahay an yucallaqa alxukmu xukumkii in la ratibo oo fi sharci sharciga waa markuu mansuuska yeega naskii uu kuba yimi calaa khamsati awsaafin shan wasfina ama dee aanu mansuus ba ahayn isagiiba dee ogol bacdigaasi ayaa le shan wasfi waa sax laakiin wax ka siyaadsan ma jirtee hadday bannaantahay buu leeyahay shan wasfi in xukum lagaba ratibo jaaza waxaa bannaan an yucallaqa calaa maa fowqah wax kaba badanna in lagaba ratibo xukumkii waayo wax farqi ma jiro faslun wayajuusu waxaa bannaan an takuuna inay noqoto alcilatu ciladu waaqifatan mid taagan waa sheekha cibaaradiisii kolley dee kutubta kale waxaaba ku arki kartaan ama halkan badan hadalkooda culimada qaasira inay kaba cabiraan oo qaasira ay kaba cabiraan laasimana barhkood baa kaba cabira oo markaa maxay tahayna cilada waaqifadii waa hiya alatii laa tatacaddaa ilaa gayriha eeg xukun baa meeshii soo arooray xukumkaas waxaan uu soo arooray maxalkii xukumkuna wasfi buu leeyahay ana aan lala soo baxnay ama mansuuso haba noqdo ama aan inagu la soo baxno haddaba wasfigaa amuu leeyahay ayaa halkaa mooyaane meel kaloynu ka helaynaa ma jirto macnaa waaqifadu waa taagan tahay halkanun bay ku taagan tahay ama qaasiro weeyo halkan ay ku kooban tahay ama laasimo weeyo halkan ay laasimaysaaye wasfigan aynu ciladii kaba dhignay ayaa halkan mooyaane meel kale oo aynu ka helaynaan jirin taas bay adigu tan uu jeedaa tay mithaal ahaan haddaan soo qaato dahabkii iyo fidadii iyo waa kuwan acyaantii lixda ahayd kuba jiray acyaanta rabowga ay kuba jiraan haddii aan shaciirkii iyo burigii iyo ciladii bal madcuumnimo ama inuu yahay kaba dhigno dacaam ama qoot uu yahay ama makiilba uu yahay tan oo kale taa lamay mid ahayne waxay ciladii ka dhigeen waa thamaniya waa dee wixii wax lagu qiimaynayay oo dee waa bna kaa mansuusu calayhigii weeye cilatun cillo waa yahay fi lcayni alatii wujida fiiha cayntii lagaba helay wasfigan cilo waa ku yahay sabe maalan haddii la yidhaha xarimat alkhamru ama xaramtu alkhamra nasba uu ku yimaado lishiddati almudriba shiddadan mudribada cayntii laga helay khamraday hayd ciladii xukumkaa waa yahay oo waa tan la caddeeyey oo dee inay ciladu taa tahay la sheegay